munaasabad lagu weyneynayay xuska dhalashada nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa maanta lagu qabtay magaalada mandheera boqolaal shacab ah oo ay hogaaminayeen culimmada ahlusunna waljamaaca ee magaalada mandheera ayaa socod ku soo maray waddooyinka waaweyn ee magaalada iyagoo si wada jir ah u qaadayay saliga nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee socod dheer kadib culimmada iyo bulshadaba waxa ay dib ugu soo laabteen masjidu nuur oo markii horeba ay socodka ka bilaabeen
وعلى الآل منشود كان من خلفه يرى الناس فالخلف لديه كأنه تلقاه صل على الحبيب محمد وعلى الآل منشود culimmada ahlu sunna ayaa gudaha masaajidka ka bilaabay maxaadarooyin ku saabsan siirada nebiga waxa ayna xuseen in nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu xusay maalintii dhalashadiisa ila can sawmi yowmi alithnayn isniinta maalinkeeda soonkeedaa la su'aalay maxaad u soontaa baa layidhi maalinka isniinta ah faqaala wuxuu yidhi fiihi wulidtu wa fiihi unsila calaya maalinka isniinta ah waa maalinkii la y dhalay maalintaa dhexdeedaa la y dhalay maalintaas dhexdeedaana waxyiga laygu soo dejiyey buu yidhi marka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam haddii mawliidkiisii uu weyneeyo uu ku farxay oo uu ka soocay maalmaha maalinkii uu dhashay muxuu muxuu oogu farxoo muxuu oogu shu oogu shukriye oo muxuu ku xusay mawliidkiisa soom buu ku xusay ayuu ugu ixtifaalay nebigu mawliidkiisa uu ku weyneeyey shukrinaq uu ku shukrinaayo nicmada weyn ee isaga ifka uu u soo saaray ee uu ugu nicmeeyey isaga iyo caalamka oo dhanba taa macnaheedu waxaa weeye oo xadiidku daliil u yahay in nebiga mawliidkiisa lagu weynayn karo oo loogu ictifaali karo oo lagu sharfi karo oo loogu farxi karo oo loogu shukrin karo nicmadaas shay kastooo daaco ah wax kastooo ilaahay daacadiisa ah culimmada ahlusunna waljamaaca ee magaalada mandheera ayaa ka cudur daartay in ay dib uga dhaceen maalintii dhalashada nebiga oo ku beegnee toddobaadkii hore waxa ayna bulshada muslimiinta ah ugu hambalyeeyeen dhalashada nebiga masaajidka weynaa madheer ayaan joognaa jamaacada alsuna waljamaaca waaya meesha madheera waxay jooga oo dhan muslimiinta oo dhan laba xisbi ma ahin laba jaamac ma ahin alsuna waljamaaca waayo intaas umaa joogto madheera kastoon dib ugu dhacnay maalintii labaiyo tobanaadka dib ugu dhacnay xoogay arrimahayn annagunbaa dib ugu dhacnay wax kalona haysta ma lihin haddana waxaan diyaar u nahay bannaanbaxi maanta nin kastoo banaanbaxar muslimka rabana waa soo dhoweynayna nabi maxamed alshiisaan soo dhaynaynaa waa soo dhowaynaynaa nabadaa jirto waxaan rabaa dowladda aan la dhaqanayno nin walba inaas nabad ka ahaada ammaanka la sugo nabadda ay mid ahaato ee rasuulka dhalashadiis farax lagu farax wax ugu weyn oo loo soo bannaanbax asagaa ugu weyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax kaleed uma soo bannaanbaxin rasuulka dhalashadiis calayhi salaatu wasalaam faraxataankeeda darteeda u soo baxay marka ummadda islaamka waxaa ugu tahniyeynaynaa oo ugu hambalyaynaynaa rasuulka dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera